magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shirka golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani kaasi oo ay ka qayb gelayaan boqolaal qof oo isugu jira xubnaha golaha dhexe iyo marti sharaf kala duwan oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba shirkan oo socon doona muddo saddex maalmooda ayaa xogeyaha xisbiga maxamed cabdulaahi uur cadde oo u waramay wariyaha v o e da hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu sheegay in lagu dooran doono murashaxiinta jegada madaxweynaha iyo ku-xigeenka uga qaybgeli doona doorashada soo socota ee qorshaysan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka bismillahi raxmaan raxiim shirka maanta magaalada hargeysa ka furmay waxa weeye shirkii golaha dhexe ee xisbiga waayo shirkani maxaa lagu qaban doonaa si ergada kasoo qeyb galaysa waa tin intee leg bismillahi raxmaan raxiim shirkan iminka waxa weeye waa shirkii golaha dhexe ergada kasoo qeyb galaysaana waxa weeyaan ergadii hore iyo adiga oogii labeynta somalilan ay in badan iminka intii dambe o dhan ay xisbiga wadaniga kusoo biiriyeen ama ay kusoo shubmeeyeen golihii dhexe ee heshiisku ahaa oo iyagana lagu kordhinayo marka insha allahu tacaala waxay noqon doontaa gole runtii aan isleeyahay waa xubka somalilan golaha dhexe maxaa la qaban doonaa bal iminka tusaalahaan oo kale imse cishuu soconayaa maalmahaas maxaad ku qaban doontaan xisbi ahaan amaba go-aanada iyo waxyaabaa kasoo bixi doonaa maxay runtii saddex cishuu soconaya waxaan jecelahay maanta uu furmay waxaa warbixin ka jeedin doona gobolada iyo gobolada dalka warbixintooda la dhegeysan doonaa beritana barnaamijka xisbigaanu soo dhigi doonaa sabtana insha allahu tacaala wixii haray baanu dhamaystiri doonaa waxaan jeclahay sabta soo xidhno laakiin ahmiyadda weyne lagu qabanayo waxa weeye mutamarka hore in lagu ansixiyo ama lagu ogolaado miisaaniyaddii xisbiga barnaamijkii xisbiga xeerkii xisbiga maxaa ahay tamarashixii madaxweynaha iyo marashax ku-xigeenkii xisbiga gudoomiye ku-xigeenkii guddoomiyihii la rabay in xilliga maxaa ahata madaxweynuhu uu doorashada uu xisbigu helo ciddii laga sii dhigi lahaa guddoomiyeis lagu wareejin lahaa iyadana la ansixiyo waxaa kaloo loo ansixinayaa hogaanka isagana aan rabno in isagana shirka lagu ansixiyo murashaxiintao kale ad xogaya soo hadal qaatay dabcan waa jagooyinka lagu tartamaya ama lagu loolamaya waa jegada madaxweynaha iyo jegada madaxweyne ku-xigeenka ilaa hadda ayaa xisbigii dhexdiisa shaaciyey oo aad araajidii ka qabateen oo nidaamkii aad mariseen oo tartamaya oo la ogyaho shirka la horkeeni doona cidda maanta ugu dambaystii taagan waxa weeye dad badanoo araajiso qadima wey jireen laakiin waa murashaxa madaxweynaha oo ah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga wadani waa madaxweyne u taagan yahay madaxweyne ku-xigeenyaashana waxaa hadda isku soo hadho u taagan axmed muumiseed oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga iyo maxamed cali cabdi xogay khibrad ahaan markaynu duba eegno axsaabta siyaasadda ee somalilan alaaba waxaa muran ka dhasha cadaalad samaynta iyo weliba tartanka iyo loolanka ka dhexaynaya murashaxiinta ku tartamaya jagooyinkaasi sarsare ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka jegadiina ku-xigeenka oo kale marka laga yimaado madaxweynaho dee gudoomiyaha xisbiga uu ku tartami doono ku-xigeenka laba xubnood baa ku tartamaya see taa uga taxatirteen cadaaladooda sideed u sugaysaan in ay noqoto doorasho iyaga dhexdooda horoo xalaala oo la wada arkayo lagu wado qanco horta marka hore waa waa gacantaag wax qarsoodiyo maaha marka labaadna runtii shir mar badan buu xisbigu soo galay dee wuxuu caan ku yahay cadaalad wax cadaalad dare nagu kaliftana ma garanayno oo nagu kalifayso labada ninba xaq bay uleeyihin inay u tartamaan labada ninbana xaq bay uleeyihin inay murashax madaxweyne noqdaan waana madaxweyne ku-xigeen noqdaan waana rag xisbiga tacab badan ku leh oo in badan soo shaqeeyey sababan markaa ugu kala axano ma taalo ilaahay baana taa ka hoosgalay waxaan rajeynaa inuu noqdo modeel ama tusaale somalilan xisbiyeedu ay ku daydaan si fiican wixii ka soo baxaa ummadda ay noo hambaleyn doonto insha allahu tacala way xogayeen markaynu taa ka nimaadno dabcan sidoo kale waxaad carrabaabtay in iyadana shirka waxyaabaha lagu soo qaadi doona ay kamid tahay cidda hadhowtalo lagu wareejin doono guddoomiyaha xisbiga oo dabcan dee muddooyinka baadhanaynteedu socotay iyada taa ma hadda la wareejinaya oo isla maalinta sabtida ayaa guddoomiyennimadii lagu wareejinaya mise qorshaheeda ad ka wada hadlaysa meel sabta insha allahu tacaala waxaa la ansixinaya xeerkii oo waxbedel lagu sameeyey waxna lagu kordhiyey meelana la toosiyey ayaanu ansixinayna xeerkaa waxaa ku jira hogaamiyaha iyo guddoomiyaha taa guddoomiyaheedii weydiiy ayaa kamid a waxyaabaha ku jira la ansixinayo markaa taa guddoomiyaheedii weydiisay guddoomiyaha waxa weeye insha allahu tacaala markuu ku guuleysto xisbigu madaxtooyada kadib shan iyo afartan cisho kadib ayaa ayaa lagu wareejinaya insha qorshuwasta qorshuwasta gabagabada haddaan ku weydiyo ama mar labaadba kuu celiyo ma sugi karnaa tirada guud ee ergada ee ka qayb galaysa dabcan waxa laga yabaa in dad badan isweydiiyaan xaddiga ama tirada ergada imanaysa
runtii ergadii hore oo la yaqaanaa oo ilaa iyo xeeraalinta diiwaangelinta ergada maaha waxaan ujeeda xubnaha golaha dhexe hadda erga ma imanayso golihii dhexun baa imanaya golaha dhexe waa la yaqaanaa oo dee somalilan way ka rajista gelaysan yihiin ee hore hadda waxa waxa lagu darayaa kaararkii la bixinayaa weli socda dadkii kusoo biiray marka insha allahu tacaala iyadana walibaadon xogayaha xisbiga wadani maxamed cabdilaahi uur cadde oo u warramay wariyaha v o e da magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shir waxalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o